alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah ama bacd waxaan kusoo jirnay imtixaanihii ahaa yaan ka digtoonaanaa qaybta aan shanta ka u hadlaynay gaar ahaan hadda waa qeybtii tobanaad shaytaanka waxaa looga guuleysan karaa in alle la ateeco mar kasta oo maxaarata qofku uu simbirraxdo wax alla carageliya haddii qofku ku dhaco waa inuu toobad keenaa oo maaragtay alla u soo noqdaa waxyaabaha marka in la iska ilaaliya loo baahan yahana waxaa kamid ah shaytaankii dadkii muslimiinta ahaa waa uu isku diraa oo rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay slam ina ashayطaana qad ayisa an yacbudahu lmusaluuna fi jasiirati alcarab shaytaanku waa uu ka quustay in dadkii muslimiinta ahaa muslimiinta waxaa loola jeeda dadka muslimiinta ahaaye ee jasiirat alcarab joogay ilaa muslimku markii ugu horreysay meeshaanuu ka bilowday jasiirat alcarab buu ka bilowday waa uu ka quustay inay caabudaan oo ay shirki macnaha sameeyaan walaakin fi taxriishi baynahum laakiinse wuxuu ku dadaalaa sidii uu isugu diri lahaa oo uu cadowtinimo u dhexdhigi lahaa keeni karta inay dagaalamaan oo fitan ay dhex maraan xadiidka muslim baa wariyey jaabir bn cabdillaahi isaguna wuxuu leeyahay rasuulka alaan maqlay sal slam isagoo leh ina carsha ibliisa cala albaxr ina carsha ibliisa cala albaxr ibliis maamulkiisu wuxuu ka taagan yahay oo ka dhisan yahay waa badda halkaasuu wax ka maamula fayabcasu saraayaahu ciidankiisii buu marka diraa fayaftinuuna annaasa dadkii bay fitneeyaan fa acdamuhum cindahu shaytaanka waxaa ugu weyn agtiisa oo uu xurmeeyaa oo uu sharfaa oo uu weyneeya acdamuhum fitnatan kuwii u dirsaday midka ugu fitno badanee dadka fitnayn og oo diinka maaragtay ka fogeyn og marka lafdi kalena wuxuu ahaa xadiiska muslim baa wariyey ibliis macnaha carshigiisa wuxuu saaraa oo u dhigaa biyaha macnaha baddi baa laga wadaa markaasuu ciidankiisa sii daayaa waxa ugu dhow marka ibliiska oo uu soo dhoweyn og yahay midka ugu fitno badan waxa ugu dhow isaga agtiisa oo uu soo dhoweyn og yahay midka ugu maaragtay fitnada weyn mid baa u imaanaya marka kuwii u dirsada kamid ah markaasuu wuxuu leeyahay facaltu kada wa kada waxaas waxaasan sameeya buu leeyahay markaasuu wuxuu leeyahy shaytaankii ma sanacta shayan wax aad samaysa male markaasuu wuxuu yihi mid kala imaanaya markaasuu wuxuu leeyahay maa taraktuhu xataa faraqtu baynahu wa bayna imraatihi kama aanan tegin ninkii ilaa aan isaga iyo haweentiisii kala geeyey oo meeshii talaaq uu ka dhacay marka fayudniihimin waa uu soo dhoweeyaa wayaquulu wuxuu yidhaha nacam anta waa ninkii loo baahnaa waa adiga shaqadii loo baahnaa waad qabatay buu leeyahay sababta waxaa ka dhalanaya cadowtinimo badan dembi fara badan baa ka dhalanaya oo ninkii iyo naagtiba ay samaynayaan marar fara badan sidaasaa dhacda alla ka cabsan maayaan way isku dambaabayaan ilmihiina waa ku dayacmayaan meeshii tarbiyadii baa ku baaba-aysa marka waa wax uu aada u jecel yahay shaytaanku furitaankaas meesha ka dhacaya iyo qoyskaas dumaaya acmash ba wuxuu leey waxaan umalaynaa inuu yiri fayaltazimuhu soo dhoweyn keliya maahane maaragtay waa uu maaragtay mucaanaqu ku sameynaya oo waa isu soo maaragtay dumaya xadiid kale rasuulku sala alla alay slam wuxuu yihi maa minkum min axadin qof adinkan kamidu ma jiro ilaa waqad wukila bihi qariinu kii la xiriiray baa maaragtay lagu salliday oo min aljinni kamid a qaalu waxay yidhahdeen wayaaka adigana yaa rasuul rasuulka alla qaala wuxuu yihi wayaaya anigana waa sidoo kale oo qariin waa jiraa buu yihi ilaa ana allaha acaananii caleyhi alla ii kaalmeeyeyo maarata ii taageeray fa aslamu waan ka badbaadaa waan ka nabadgalaa aniga dhib iima geysto fa aslamana waa lagu fasiray oo waa uu khuduucayo mid hogaansan buu iska noqday oo aan waxba dhibaynin culamada qaarkoodna waxay leeyiin waaba islaamay bay leeyihin marka falaa ya'murunii ilaa bikhayrin wax khayr bamugii wax kale ma faro marka yani dadkii oo dhan waa uun qariinkaasaa ku sallidan oo maaragtay jinniga ah shar buu faraaya waswaas buu maaragtay qalbigiisa gelinaya waana uun duulalkii ibliis ilmihiisi waay waa in laga digtoonaada kaas qariinka ah ee nala xiriira ee maaragtay ee qalbigeena maaragtay a- ag jooga ee markaan kaflada iyo inagu dhacdona waswaasiya eena lumiya waxaana loogu sheegayaa waa maxay waa inaan ka digtoonaana si maaragtay aan u badbaadno oo aan u noqono maaragtay dad alla jecel yahay shaytaankiina ka fogaada khutuwaadkiisii oo aan maqlin shaytaankii oo aan u dhagar haaricinin oo aan cadow ka dhiganno daacaadkiina aan badinno oo waajibaadkii aan ku dadaalno aanan maaragtay wax ka tegin sunankiina sidoo kale aan ku dadaalno macaa sidan aanan fududaysanin wax alla wixii marka shaytaanka farax gelinaya waa inaan ka fogaanaa wax kalena maahane waa un maaragtay waa macaasidaas oo aan ku dadaalnaa daacaadkii aan ku dadaalnaa diinkii aan barannaa weliba marka qofku uu dhimanayo shaytaanku waxaa la sheegay inuu soo xaadiro oo uu ku dadaalo khaatimo xumadii sidaa darteed towxiidka inaan qabsanno oo aan ku dadaalno oo aan baranno oo aan ku camal falno oo aan shirkiga iska ilaalinno ila shirki haddii lagu dhaco maaragtay diintii baa laga baxayaa qofkii marka alla sugo waa maaragtay qof liibaanay waxyaabaha qofka maaragtay alla uu ugu nacmeeyana waxaa ka mid ah in marka uu dhimanayo waxa ugu dambeeya uu ku hadlo ay noqoto laa ilaaha ila allah ورسولك وحي يري صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة qofkii maaragtay warkii ugu dambeeyey uu ku hadlay adduunyada markuu ka tegayay laa ilaha illa allah ay ahayd jannaduu galaa buu yidhi rasuulka sal alla alay slam qofku marka wixii uu ku noolaa adduunyada yaa badanaa loogu khatimaa sida ibnulqayim uu sheegayo oo qofku markuu dhimanayo waxa wuxuu leeyahay baa layidhi maaragtay intuu soo fariisto ama acwaantiisa buu soo diraaya iyo wuxuu leeyahay war adoo yahuudiya dhimo sababta diinta diimaha ugu fiican waa yahuudnimada mid kalea marka wuxuu leeyahay waxaad dhimataa adoo nasraani ah sababtan kiristaankaasaa diimaha ugu fiican haddii taa ka waayaan marka qofkii uu alla ka badbaadiyo dembiyadii uu adduunka markuu joogay jeclaan jiray iyay xasuusiyaan baa layidhi sidaa darteed ahlucilmigu waxay sheegeen in dadkii macaasida daa'imi jiray ee marka ay dhimanayaan ay ku dhawaaqaan wax uun macaasidii xiriir la leh marka qofkii haddaan alla sugin eh, shaytaankii waa uu maaragtay leexsadaa dadka qaarkood waxaa la sheegay in maaragtay la xasuusiyey macaasidii ay adduunka daa'imi jireen markaasay ku dhawaaqeen ibnu qayim wuxuu sheegay yacni nin baa maaragtay ribada cuni jira baa la yidhi markaasaa laa ilaaha illa allahu dheh la yidhi markuu dhimanayo markaasu wuxuu yidhi athalaatata cashar biarbacata cashar saddex iyo tobankii waxaan ku rabaa oo aan kaa sugayaa markaad deenka soo celinayso afar iyo toban iyadoo ah oo adoo wax ku soo daray waxaasuu caadaystaad waxaasuu ku hadli jira mar walba mid baa waxaa la sheegay in la xasuusiyey laa ilaaha ila allah markaasuu marka uu maaragtay muusig iyo heese iyo waxaas maaragtay afkiisa maaragtay eh, ay ka soo baxeen wixii uu caadada ka dhigtay waa in aada la isaga ilaaliyaa maxaasida sababtoo ah sida aan yani muxaadaradii hore ku sheegnay yani qalbiga way madoobaysaa oo maaragtay waa ay dabooshaa haddana khaatima xumadii ay maaragtay ka qeyb qaadataa qofkii inaan maaragtay khaatimo wanaagsan loogu khatimin ayay ka qeyb qaadataa marka allahna waafajiyo inaan shaydaankii iska ilaalino oo aan noqonno kuwo maaragtay baraarugsan oo yacni khaflada iska ilaaliya qalbigeedna allah ka ilaaliyo khaflada iyo halmaanka wabillahi towfiiq